xalqadeena koowaad ee maanta waxaan ka hadlaynaa waa maxay hooyanimo iyo u diyaargarowgeeda nimcooyinkaa la bixiyo ayay kow ka tahay hooyanimadu haddaba hooyanimo waa maxay hooyo waa naxariis waa dareen waa daryeel waa dulqaad dabacsanaan dhibirsanaan iyo waxyaabo badan oo aan naga kusoo koobi karin haddaba dhammaan tilmaamahaas oo dhan waxay hirgalaan markay hooyanimadu anshax ku timaado laakiin nasiib daro imise ayaa baalmara oo dayaca macaankeeda sidoo kale nimcadaas dad badan buu alla siiyey laakiin aanu alla isku simin sida hooyo umul aroortay ama ilmo saqiiray oo ah hooyadii alla isku simin alla hadduu kugu simay oo aad heshay adigu daryeelka hooyo way kuu fudud tahay inaad hooyada xaqeeda ka soo baxdo inaad noqotid haddii alla kuu nimceeyey oo aad tahay hooyo ku bishaarayso waayo waxaa gacantaada ku jirta fursad dahabiya oo aad jannada ku baraarayso haddii aad siduu rabbu faray uga soo baxdid mas-uuliyadda hooyanimadu waa halka ay hiigsanayso gabarh kasta ama waxa barato ama yay baran ama madax ha noqoto ama guri joog ha ahaato waa halkay gabarh kasta u socoto ee ay hiigsanayso hooyanimada waxaad arki kartaa oo aad dareemi kartaa marka aad aragtid hooyo ilmaheeda bog gashatay oo madaxa u saraaxaysa hooyanimadu waa dhabta keliya ee aanad ka weynaanayn ama weliga ka korayn adiga oo xiro leh ayaad madaxa hoos dhiganaysaa oo aad dhabta kaga seexanaysaa hooyada hooyanimadu waa dareen keliya maad dareemaan dadka ee waa dareen aad ka dareemi kartid xataa xawayaanka waxaad arkaysaa xawayaankii oo difaacaya ilmihiisa oo ka ilaalinaya wax kasta oo khatar ku ah ama dhibaato ku keeni kara runtii hooyanimadu wax weeyaan hadyad qaaliya oo uu ilaahay qofka u siiyo waxyaabaha ay cajiibka ku tahay hooyadu hooyadu ma dahsho hooyadu haddii xataa ay kuu cadhoonayso waata mar kasta kuu ducaynaysa ee adiga kuu warwarsan hooyo amba aad yaraatid amba aad weynaatid waata mar kasta maskaxdeeda iyo qalbigeeda kugu haysaa hooyo waxaan ku soo koobi karnaa xadiiskii nabigeena calayhi salaatu wasalaam ummuka uma ummuka uma ummuk marka uu yidhi nebi maxamed hooyada hooyada hooyada ayaa saddex jeer xaq kaaga leh aabbaha waxaan halkaa kasii ambaqaadi doonaa mawduucyo kale oo fara badan oo la xidhiidha hooyanimada iyo dhibaatooyinka ku xeeran iyo caqabadaha la xidhiidha nala soco toddobaad walba oo ka xidhno cinwaanada aanu ku leenahay baradaha bulshada sidaas iyo nabadgelyo